xaaladda magaalada beledweyne ayaa waxaa la sheegayaa maantaoo jimco ah inay degan tahay kadib xiisado iyo dhaqdhaqaaq ciidan oo ka jiray magaaladaasi saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay wararkii ugu dambeeyey waxaa noo soo diray waryaheena xuseen xasan dhaqane
magaalada waxaa ku sugan ciidan isugu jira gorgor iyo haramcad oo maalin ka hor ay dowladdu keentay sidoo kale magaalada waxaa dhankooda kaga sugan maleeshiyaad ku hubeysan baabuurta dagaalka oo qayb ka ah golo lagu magacaabo kacdoonka hiiraan keenista ciidankan ayaa shaki badan laga muujiyay inkastoo siyaasiyiinta gobolka ay ku kala aragti duwan yihiin siyaasiyiin ay ku jiraan xildhibaano ka tirsan baarlamaankii wakhtigiisu dhammaaday iyo wasiirka arrimaha gudaha jenaraal mukhtaar oo muqdisho ku shiray ayaa kasoo horjeestay ciidanka la keena beledweyne halka madaxweynihii hore ee hirshabeelle maxamed cabdi waare oo warbaahinta la hadlayna uu sheegay ujeedada ciidanka beledweyne loo keenay inay tahay in doorashada lagu boobo guddoomiyihii hore ee baarlamaanka hirshabeelle cismaan bare maxamed ayaa isna waxa uu ku tilmaamay ciidanka beledweyne la keenay in qaarkood erge laga dhigi rabo waxaana ugu baaqay madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe in mowqifkiisa uu caddeeyo madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageed oo dhankiisa hadlay waxa uu sheegay in ciidankan ay dowladda ka dalbadeen ujeedaduna ay tahay in amniga beledweyne ay sugaan
ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidankii booliskoo soomaaliyeed oon annaga cadowgaas u codsannay oo taliyihii qaybta toddobiyo labaatanaad dowladdu u soo dirtay beledweyne ee inuu howlgalkaas hogaamiyo dowladdu beledweyne ugu soo dirtay oo ciidankaas kaliya la sugaayo inuu ka daba yimaado midka inta joogiya asigaba oo cadowga u hogaamiyo oo howlgal la galo ayay waxay leeyihiin doorashaa lagu boobe beledweynaha laga soo celiyey dhinaca kale guddiga doorashada heer maamul goboleed ee hirshabeelle ayaa waxa uu soo saaray odayaasha soo xulaya ergada lix kursi oo doorashadooda lagu wada in maalinta isniinta ah ee koob iyo soddonka bishan lagu qabto magaalada jowhar ururada bulshada rayidka ayaa u arka ciidamadan dhowaan la keena beledweyne inay carqalad ku keeni karaan doorashada loo madlan yahay maadaama heshiiskii hore uu ahaa in ciidamadu ay bannaanka ka joogaan siyaasadda dadka beledweyne ayaa waxay ka dhursugayaan waxa kasoo kordha arrimahan gaar ahaan marka la gaaro xilliga doorashada iyo sida ay xaaladda isku bedeli doonto xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne